bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhaba labaatan iyo sideeda bilotan ilaa maa sannada labada kuntan iyo naysiyeedka qodobadiisan ka dheega doontaan barnaamijka waliba hukuumadaha kulanya wad weeladeen odayaalka dhaqanka koonfur galbeed xildhibaanada manka sare iyoonay manka hoose madawiinaga cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya geekiya kudhii magaalada baydhabo kulankaasi madawiine ku-xigeenka maamulka puntland yese hadhawaaya madawiinaga cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya musharax madawiine ee puntland injineer maxamuud khaliif xasan iyo ku hadalay xaaladda amni iyoonay doorashooyinka ee maamulkaasiti maamulka gobolka muduga iyo ku hadalay xaaladooyinkiinka dambeeya ee gobolka aseyti gaar ahaan magaalada gaalkacyo xildhibaano ku tirsan baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland iyo hadeereen magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya sababtiya siinhay dhegaystayaaliyo aan ka degi dhan garoonka eedingedo saasoo kale barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo intiinu ka guda jaarno weliba aysan ka dheega doontane al-shabaab iyoonay dhaacisha ka dagaalama ayaan qaybo ku tarsan gobolka geda wafdo hogaamiyay guddoomiyaha gobolka hiiraana jidkiya dhangali ku dhowaad lama boqol oo qofoodna ka dhamadayn dalkaasayta indonesiya qayraya booqdi dhaawacyadii shalaytii dadka ku deeran ee muqdisho qodobadaas iyoonay qodobo kale ayaa ka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka haatay dhegaystayaal mar kale kulanto faylaa ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka walibaasayna dareer sii doonaan tiro ahooda ka guda jar anaa bishaar mayo mukhtaar martagaaday usafaday madawiinaga cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareyn yaa niska kooyan odayaalka dhaqanka ee koonfur galbeed ee soomaaliya xildhibaanada manka sare iyonay manka hoose ee baarlamaanka dowlada federaalk ee soomaaliya kulanka waliba usahaayii kulanku hadalaya ayo koonfur galbeed ee soomaaliya afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya malaaqdeerow yacquub yaan gooriintii hadalay meelasaasoo kale iyoona meelo ku hadalan xildhibaana inka dambeyntii meelo waliba ku hadalaya madaweynaaga koonfur galbeed ee soomaaliya ee cabdicasiis xasan maxamed laftigare inaysa la kulano hadashada dhaqanqaada odayaalka eedeeda hadhoaya ama maqaada odayaalka hadalo runtii maybaadana mudane madaxweyne irtigii baarnay iyo tagti irtigii baarnay anaa ku qali waana kii kumana dhaqaana insha allahu tacaala may kaleeta ku jeelayaan odayaalka dhaqanka taageero dowd hiilii hoobale ninkii la garab istaagaa sida horbeelooyinka kasi jiray dowlad dhisadeed marweyba la teeganayan ilaa waqtigii dowladda nooku kortigi artina ku bilaaw iyo yooman haada odayaalka dhaqanka mudane madaxweyne may marwooda qoorjooga iyana magaalada baydhabo maalamaha danaysaday meelaha kale bayi mooyaan inta kale mayba rogaana magaalada baydhabo qaarna mayba fadhisho nin fadheedayaana baraawe qaarna may nin fadhiyaana magaalada muqdisho sukuntuwar arna dowladda una ku tirsanaa federaalka ah in dowlad goboleedkaba sidowna ilaalina dhaqdhaqaasha iyo waxyaalaha iyo ku jaro idmuwaayna gurumawaayna lanwelbi disney social baada laakiin ma iska guraarinay dadkeena koonfur galbeed ha ku jeedo oo dowladnimada eedeeda inay fahamsanayn inuuna fahamsiin odayaalka dhaqanka sidaysan kuwarkata mudane madaxweyne tobiyo sadaa oday yaa ku batay soddonkii koonfur galbeed ha ku jeedo afartun iyo ko afartun ilaa oday koonfur galbeed haddana may ku geeriyootay soddon iyo toban saddex qof sideed kumud eh maybaa ka beecan ganbaniadana ka beecan walaala nin dilaayo mahayn wanka dowlad dhisidii garab istaaga dowlad iyo istaaga in halin dilaayo insha allahu maybaa rajeeyana dowladda tan madaxweynihii labaadaata idinku kaga istaago sidii shalay dowladda ay kula horeeyay garab istaaganayn oo talooyin iyo warwalowna ansiyaanin warwalowna ku heshiisintuunan ka shaqeeyaanin ciidanka qalabeentiisuunan ka shaqeeyaanin oo lanwalba xurbaamiyi imaaran ahaan ka jeelin idiguna maskaxdaana iyo ururgaana in warwelrugobantashiidu unanka dadaalaan iyo adayna in la garab istaagin aldoona tiin kumaha naqaan tiin hanbali ayana guulo adaa ku deersay koonfur galbeed ada madaxweyne ooda ku dhalatay taa markaan atuuqbaa qodobka laba mudane madaxweyne haddii unan odayaa ka dhalan marka kuwaya tilaabada dhaqaala inaya nabadka gudooshiisiin doorashiisintaada oo ummad ah shacabka koonfur galbeedka nool waxyaalihii yaryaraha kubaya in aada doorashiisiin masuube unoon garabka aga taagnaano aada leeda doorashiisiin makaraano gal unoon garabka ala teegimo insha allahu sidoona ku warqabna xildhibaanada federaal nooc kasta naqdayna xoogaa maynay muuqata inay hurgudbada ka soo xijarto ambaahindu heshiisin in la isuubi heshiisintaasna may odaan odayaalka dhaqanka inay dhiibubaadda oo sidii loo kushiyo in laynka suubi lahay qorsheeka oo naqda lahay cudurshaka oo naqda lahay meelaan la iskula jeesada lahay dadka siyaasiyiin dadkaa la sheegay siyaasiyiin ay xora iyo codsheynaya loo raba inay isu kadhiibo laakiin inuu kitaabo qadiyadii umadiyoomadda ahayn oo lan walba xoraasamiilubadaata marakasusaahu taas odayaalkii dhaqankiiyo ha ku jeeden oo insaaf ahayn iyo kursigaasaada runtii faalaba iini xildhibaanadana waa fadhiyaan sanataradii fadhiyaan safiiridani fadhiyo una dadkaasa siyaasadani qaadayso ununa mayanaa odayaalkii dhaqanka oo loo kaabaye hamiima aan jeedin fikradaasi oo dib heshiisinta ka horeeto oo bulshadii koonfur galbeed dib heshiisin lala arigo xildhibaanada mataqaana federaalkana dib heshiisin la dhigo siisan kuga qabtaa mudane madaxweyne mudanayaal sheekeeda madoobe maalinta xilkuhu u qaaday si sharci ma u qaadan hooriya uu qaaday isina dooroba warkan aybi siisan kuga qabtaa professor Dawari usu'aalayay fadlan hal ijeeyo golaha barsis hal ijeeyo yamay arkayaana ilku socota isin arta dowladda xildhibaanada laadalaaya sidii yaaba shalay meelugu gooyeen federaal maylaa ku aadqaatay iniyo araan sharif hasan matartama koro meelaha ku biyoy yaku qoyti isla siyaasiyiinkaasi walba walba walaabasi muuqda unumayay muuqda siyaasiyiinta in awlaadatiida in layka tartamana shareecanay muuqda sideeduna ka baxda geedaas rorooda baramaha geedana cabdilcasiis dabtakare macad bala kooda arrintaas barasagaale kursisheeda la qabsade barlan walba kursisheeda la qabsade may kuyaada qofkuna noomadaan inay garabsiiyo sidaasi daatadee yan lana duheshiisin aan baahanyiin ina duheshiisin leesoobay may codsadaane oo odayaalkaana kataal balaaweyn oo tiimacdaeyana odayaalka sorshoorta ku bilaawaa diinka wareegaha dhammaantiyo dowladnimada inay taabagalo iyo diyaaradkana may ilmahan iyo caadataanha butamel ana camalka guriga lahaa baydalaana guriga lahaa wuxuu leeyahay alhami gudaana lahaa maseeran maseexa lama kun intuma ilamada iyo manada walaan teegnana warkalama howlgalama ah business ma suub yahay lacag ma suub yahay warkalaa ma suub yahay male intiinaan inay koron kartaan jireebiye shacabka koonfur galbeen nololbaysuka noolada dowladnimadu isu dhadhamay intaasaa odayaalkana lanwarruga hanteegin waa iskumadaan wadanina dagaal siyaasadeed meegan agtid walaasha dadkid way shaqaado koro laakiin may xun si xun u tasirow in col joogte isteedkan intii asaqisina watisina tahmood colaadin oo federaalka mooshi me warkala culeysa saarana mar qolaa iskaashi qaliida mar qolaa iskaashiga gobolada mar sadaad mar qabtaan waayo horumar ay qabadaay dhammaan baa oo qabadaay federaalka ninkeeda duwan walaalayaalow may fadaane wala biso dhinaca difad odayaashu niidaysa foodkale markasta meel leedahay dad bay oo ilaahay ku jirta war meesha dhisan kor sala weelo kor maniir fayda ona dimawasi isin mas-uulku waa isin badiyaadsana mas-uulka dhixi dhibaanada shan aragtid bunaado kora loo bintanta hora galana qamba arkiisiisii dada shartiidadu laakiin yani dilocol aadi oo nidaam siyaasadeed istixun ugu yimid war federaal istixloobusa ariduwa ee wala qabsaday caalamku isagoo federaalkiisu dhisay usu kubtirsanaayo usadadintirsanin oo caalamka laga aqoonsayo warusa ariduwa oo dhashaqeeyo waay ta dhashaqeeya aan aragtidaas in wal ku bedelo isteedka maytabeey odayaalka siyaasiyiinta garbo dhiskobsa tii afartisaga dawleyti fadaadis may colaadi wayna shaqeey dad wasiire ku shaqeeyay yoom horan may dhaqaan ma siyaasadtan federaalka maximooyin kujee sidaasina way siyaasadee way dawle may tii horna salawaatullahi salaama irinta itanjidana irinta mee anamay faday ini nidaamka la shaqeeyay ama duunaasha aragti kala duunaasha aadma ani xildhibaanka saaxiibkeen kuliikaysa aragti duunaado qo laakiin maqaamki i masiirki ummadka meelisaya akusha duunaado qo wadooyinka shaqiliyiin amni mayda meelinisinkurgoyomada shacabki maaleeyirinko waa diyaarahayna meyrahako labaatan farsana aqoon siyaasadeed oo macno la-ayn oo federaalka ku cibaadiyo badnay waliseedidu walaa dhagartaa kale wali hubhaan wali baabuhaan wali dagaala wali mashaarica yaan habka kufadhiisan wa tala kasta jeedin alla niyo tala kasta jeedin laan kulu nii jeedin magaa wayseedin kudirsan ama xildhibaano federaalka qaabkasta tala kasta jeedin walaalayaal colaadin joogtee wax mataraa federaalka kiisinalleegu iyo doofna la fadaayo mashaariic caalamka caalamka lagu aqoonsiye walaa mashaariic iyo horumarinaya caqligii lagu kufaaidaysada in siyaasadii lagiira ku fada ini ummada midownana ummada islaamka maya ini ulcolaad fadaasu farmaajo suuq shireyskan saduu farmaajo atoobusa ada qabiilka tilmaanto mise saduu mise maraxaan waada tarameeki waa presidentinta kuwa nidaamkii caqligeeda ka shaqeeya fadisaas xukuumadda saas oo kale warmay fadaan deedkan iyo warmaskirinka odayaalkan siyaasiyiinta siyaasiyiinta markaas leh oo meelo kale oo nidaam kale si ka sanfasiro inay hudiidooda
wararka waaweynay mudnaanta iyo leeyihiin ii dowladnimada waayo horumarin dartiyo yaan wanaag kulanka koobaadoo nagami waawal doorada xildhibaan ahaayo xildhibaan waaweyn waliba weynayo odayaalka afin waliba walaalayo dowladnimada aas-aasiga odayaalka dhaqanka eh taasaasiga kukood isdawaysamin walaana fadawasiisee dariishad ma hakugal albaabka hakugal albaabka koonfur galbeed iska hayseen siiseen musharaxa ahaa madaxweynimo fadahay odayaalka dhaqankeedii raalido ini raali inkinagataan walaana weydiyo iyo muducaytaan iyo nadadaalaay yasin kabatir waana inuu انكماسوتين وقطع سلطوس وكمان مجلس سيدي متهرنا مرلما راحتنا سارقين جديد سارقين حتنا مرلما كون كهاي ولا هاي في أوفر مجال من الأولين مقدمون مدين سلطان سلطان قال كنازل يا حسين الله تعالى أنا أوتر يا مو ما في هرسي وياي وترقاي تبدون المدينة تبدون تبدون ما شقيتين لما الله تلوه سيئه نبهر ولو انتهاي من الضرق حتى ولو انتهاي من الضرق حتى ونفس تلوه من لما عدت يوين يسن كهصل وضر العدم تيب حتى يوين يسن سنة يوين دي وضر ولو بعد سنة وضياء كأنهم مهم ويجون حتى هو إلهي كله ومراك أنه إلهي إلهي إنسان ولكن أصلي لك وكهر يكون عارف إنه ضياف الكلام ما يقول لي ولكن ضيافك ولكن دون تمرين تفضل عنك لكم يقول تفضل عنكم في الإمامين لا تكسروا لهم ويحكوا بها وضيع isku dirayaan Liverpool, Everton, Southampton, Wolves, Everton, Reading, Southampton, Manchester, Wolverhampton, Watford, Sunderland, isla kubigaha waa walbayna isku direen dawladda isee wadnaha laakiin dawladda dawladda sidii senta tiya dawladda way dawladda isi yasi diraan ilaahay ilaahay markii mari doono dawladda isirdistaana wayna laga doonsanayay dawladda markii ii sharafteen iyo karaamadiinu iyo odaysadiinu iyo xaqankiinu ilaalin laga doonto insha allah toosaas talaba kankooda weli waxaa ila tilmaamaga way hor aan suuqileen iyo walaaqata suuqiga haytaan iyo doorashadu dadaaladiisa ka qaadateen iyo qiimaisida kaasu kalama laga soo daweynay maadaama dayskii dowladnimada intiin marjicii dowladdiisa intiin dowladihii horena haysteen dowladii koogaaday koonfurta beelaatin isfayda iyo shaqaysteen wali haddana siduu kocodire in anugu ila shaqaystaan dowladnimada oo kala shaqaysaan dubuushisiinta oo kala shaqaysaan dadkunkeetuu ku dhulkay kubisho walaalo meelkiso iyo hogaanka qaadigo dhulkoogas dhayin dadkoogu xalkoogu cadowkoogu alcadawanayi waliba iskala qabsado igarsigotaan oo kala shaqaysan dowladnimada dubuushisiinta nabadeynta walaaleynta dhan kasta oo waarkan loo qorkirsado umuursaana isina aragtaan anina alle laftiyaa weeyo walaagii lankaasta gobolniya fiirsamta reerkoo ku korbeena gobolnimada firsan isiin badan mugtore odayaal dhaqanka isoogu kaasasay ku codsadeen walisii sheegay walisii sheegay dowladnimada qorisku dhiiba dhaqanka dowladnimada basaase geedka anigooda baryeela korteedo فليتذكروا شرعا كذلك فإن رأسي سيستم في مقدس حتى آخر فإن يجب وغاية ذلك ذلك دور مزيئها أعرفها كذلك وليان وآي يجيكم التسع دور مشرين ما يتحل أنا ولا أحلني وإلى أين سيف القوال إن يكين دور لك عمان دور بدون الموجود وزيف ورد حفيز ورد دولة جلسة أمني جلسة وضيات الأمور تسلم في وسط غيره والسيد الدولة النمر يشغل يعني يشغل لا تحسن ولدي تسلم تشغل وانتهر المتحولين لكم هكذا بأسمنا يسأل هذا الشغال يوضيون بعضمان في وزيرتي يوضيات الأمور يهيئين من إيه الكسوة شغل كما أسمونه
madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland cumar caami iyo weliba uu soo ku hadalay ee doorashadii koonfur galbeed ee soomaaliya uu soconaan hambaliyay madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan rabaa halkan inaan uga hambaliyeeyo madaxweynaha cusub ee loo doortay maanta jegada madaxtinimada koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen waxaa runtii guulaystay maanta maaha cabdicasiis keligii waxaa guulaystay ummadda reer koonfur galbeed oo dhan waxaa guulaystay kusimaha madaxweynaha islamarkaana ah afhayeenka baarlamaanka ku-xigeenadiisa iyo baarlamaanka iyo shacabka reer koonfur galbeed guud ahaan waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan qiraynaa in doorasho xalaala ay ka dhacday meesha waxaanu qiraynaa isbedel dhab ah oo loo baahnaa inaad ummadda soomaaliyeed maanta u horseedeen waxaan jeclahay gobolada kale ama maamulada kale inay ku daydaan maanta koonfur galbeed doorashada xalaasha ah ee markhaatiga laga yahay ummadda soomaaliyeed iyo caalamkuba ee maanta ka dhacday koonfur galbeed waxaan leeyahay gobolada kale laftoodu in loo in loo hiiliyo ummadda soomaaliyeed iyo qarannimada soomaaliyeed waxaan leeyahay lafta gareenna ilaahay xilka ballaaran ee lagu doortay ilaahay ha kuu fududeeyo ummadda reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay wada shaqayn baa wax lagu noqdaa kele keli iyo qaybsanaaninna wax kuma noqdo waxay la tahay idinkuna wada shaqeeya ummadda soomaaliyeedna la shaqeeya qarannimo iyo sharaf iyo karaamo iyo xushmad sidaasaa lagu helayaa waxaan rajaynayaa maamulada kale laftoodu inay isbedelka quruxda badnaa ee ka dhacay koonfur galbeed inay la mid noqdaan waxay la tahay gobol walba maamul walba waxaa layidhi wiilkaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahay waa maalinteed hooyadii guursanayso doorashada yaa loo baahan yahay qofka dalka iyo danta iyo diinta iyo qarannimada anfacaya in la keeno oo laga fekero waxaan rajaynayaa waddada aad marteen in dadku wada maraan doorashada xalaashaana dhammaantiin waa idinku hambalyeynayaa ilaahayna haydii wada fududeeya kulligiinba wabilaahi tawfiiq ummadda soomaaliyeed guud ahaanna runtii hawshaa maanta dhacday waan ugu hambalyeynayaa sidaa iyo nabadgelyo waa mahadsantihiin
dhegeystayaal barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yaa ka goda jarne agaasimaha wasaaradda hawada xukuumadda federaalka ee soomaaliya yaa ku hadalay musuq maasuqii laakeeday wasiirka wasaaradda sayti agaasimaha yaase rasmiya aan horbanaki dukumentiyada been abuurkana ka tilmaamay in wasiirku salaka haysada
shirkadda la yidhaha modern technology oo la yidhi wasiirkaa iskale wasiirka ayaa mataqaanaa gacanna ku saxiixday gacanna asagaa ku qaatay la yidhi shirkadda modern technology documentigeeda waa kaa laba kun saddex iyo toban ayaa waxaa loo baahday in qaabka diiwaangelinta gaadiidka la casriyeeyey oo hab digital ah ama electronic ah in laga dhigo taas oo awooddeeda aysan markaas lahayn xukuumaddii xilligaa shaqaynaysay aysan awood u lahayn inay mataqaanaa markaas budgetka oo ay u baahan tahay shaqadaasu inay bixiyaan madaxdii qaranka ee dalka markaa ka talinaya ayaa waxay doorteen in la siiyo shirkad shaqadaa qabata oo kaliya samaysa qalabkaas database-ka keenta qalabka oo electroniga lagu shaqaynaayo oo sidii leysimada iyo qalabka oo maaragtay lagu daabaco mashiinada iyo balatiska shirkaddaas labaatan iyo saddex bishii saddexaad laba kun afar iyo toban ayaa wasiirka xilligaas ee wasaaradda gaadiidku la galay heshiiskaas nasiib wanaag markii xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre ay timiday la arkay in heshiisyadaas yacni serviska ay qabanayaan ay hay-adaha dowladdu ay qaban karaan golaha wasiirada ee xukuumadda waxay go-aamiyeen in dhammaan la kansalo heshiisyadaas heshiisyadaas waa waxay ka mid ahaayeen ilaa saddex iyo toban heshiis mid ka mid ah na waxay ahaaday heshiiska shirkadda modern technology waxaa la kansalay kowdii novembar laba kun toddobayo toban marka shaqada dhan lagu wareejiyey budget systemka lagu wareejiyey ee dakhliga iyo kharashkaba markaas ayaa la kansalay wasiir omar marka waa wasiirkii asagu gacan ku kansalay warqaddiisa warqadii lagu kansalayna iyaduna waa marka kaliya marka waxaan shacabka soomaaliyeed iyo bulshada inteeda kale oo maaragtay shacabka soomaaliyeed bulshada ka baxsan waa bulshada maaragtay caalamka ee involvementka ku ah dowladnimadeenna iyo danahayna waxaan rabaa marka inaan u caddeeyo in waxyaabaha oo baraha bulshada la gelinayo ay yihiin waxyaalo been abuur waxaa fiican dadka haddii qofka laga leeyahay haddana gaar mise kale loo weeraro laakiin in dukumenti dawladeed iyo heshiis aan isagu shaqo ku lahayn in waxaa la dulmayo khalad waayo waxaan aaminsannahay in dad dana gaara ka leh ay yihiin kolley waana la baari doonaa waana la ogaa doonaa kaliya aniga waxyaabaha iga quseeya ka agaasa ma aha ma aha inaan qof difaacayo ma aha waxaa iga quseeya systemka wasaaradda ee la yidhi dacaayaddaa laga sameeyey ayaan agaasimo ka ah agaasimuhuna waxa waaye cidda uun ilaa iyo xad maamulka mas-uuliyadda ka ah marka mas-uuliyaddaas darteed waxaan saxaafadda u cadaynayaa in waxyaalaha baraha bulshada la geliyey aysan sax ahayn ay been abuur laysku aadiye ay tahay
musharaxa madawiine ee maamul goboleedka puntland injineer maxamuud iyo weliba usahaye kuusiinu ku hadalay xaaladooyin ka dambeeye ee puntland welina saas oo kale uusuu ku hadalaya xaalada doorashada guddiga doorashada iyo amniga doorashada ee maamulkaasi qaatay muddada ku dhow bisha kabacdi waxaan u baxnay dalka dibaddiisa oo aan shaqo ku aadnay alxamdulilah si guul ay noogu soo dhammaatay dalka ayaan kusoo noqonnay waxaan joogaa maanta magaala madaxda puntland ee garowe runtii waxaan doonayaa inaan qodobo dhowr ah aan halkaan maanta aan bulshada kula wadaago qodobka koowaad waxa weeye waa guddiga khilaafaadka sida aan la soconno runtii horena aanu baaqiyo uga soo saarnay oo saxaafadda uga soo saarnay guddiga khilaafaadku wuxuu waddadii loo maray madaxweynaha xilka kasii dhamaanayo xilku kasii dhammaanayo uu u maray ma ahayn waddo dastuuri ah dariiqo dastuuri ah oo dadku iyo ummaddu ay musharaxiinta iyo ummaddu ay isku waafaqsan tahay runtii magacaabitaanka kabacdi waxaan leeyahay dadka guddiga maaragtay uu ka kooban yahay dad runtii xilkasa oo bulshada sharaf ku leh weeye oo ummaddu ay u wada qirtay inay dad wada sharaf leh ay yihiin laakiin guddiga aqbalitaankiisa iyo diiditaankiisu waxaan aaminsanahay waxa uu ku xiran yahay waxa ka soo baxa iyadoo aan filayo in wax wanaaga ay kasoo baxayaan haddana waxa aan leenahay wixii bulshaaad bulshada usoo saartaan maxaa yeeley bulshadu iyadaa soo doortay xildhibaanadeeda iyaga iyagaada soo doortay soomaalidu waxay yidhahdaan magaalo waa madal inta joogtaana waa marag bulshadu aad bay isaga warhaysaa sida ay usoo xusheen xildhibaanadooda iyo dadkii ay soo xusheen haddii dad xalaal ah oo dadkii ummaddu ay soo xulatay oo ay ku qanacsanaayeen bulsho walbaba ama qoys walba ama reer walba ay ku qanacsanaayeen ay meeshaa kasoo baxaaneen waxay taasu keenaysaa inay musharaxiinta iyo bulsho weyntuba ay aqbalaaneen waxa ka soo baxa runtii waxa aan kaloo rabaa inaan taabto xaaladda magaalada boosaaso oo runtii amnigeedu uu meel xun u marayo waxaad ogtihiin maalin kasta lagu dilayo magaalada boosaaso dad wax ku oolah bulshada dadkii wax ku oolkeeda ahaa in maalin walba lagu dilayo boosaaso waa magaalada lafdhabarta u ah dhaqaalaha iyo ganacsiga dowlad goboleedka puntland runtii waxaa moodaa dowladdii muhiimaddii ay siin lahayd amniga inay ka mashquushay oo runtii ay dayacaad weyn ka muujisay in magaalada amnigeeda wax laga qabto waxaa runtii kaloo xusid mudan saraakiishii loo xidmaday inay amniga magaalada sugaaneen inay ku mashquulsan yihiin siyaasad inay ku mashquulsan yihiin oo ay ilhaamiyeen wejigana ka laabteen magaaladii boosaaso oo ay mas-uulka ka ahaayeen inay amnigeeda sugaaneen haddii ilaahay idmo waxaan leenahay reer boosaaso wax yar baa idiin dhiman amaatee bulsho weynta reer puntland meel kastoo ay joogaanba oo runtii dhammaantoodba amni darro ay dareemayaan waxyarbaa inoo ka dhiman isbedelkii isbedelku hadduu yimaadana insha allah muhiimadda koowaad baanu siin doonaa iyo labaad iyo saddexaadba amniga ayaanu siin doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo runtii waxa aan kaloo rabaa inaan halkan kasoo jeediyo hambalyo aan u dirayo dadkii walaalaha ahaa ee ku dagaalamay gobolada sool iyo cayn oo runtii muddo dheer colaadooda ay soo taagnayd oo maanta la soo afjaray nabadna qaatay waan ugu hambalyeynaya nabadda ay qaateen runtii waxaan kaloo bogaadinaya bogaadin iyo hambalyaba u diraya isimadii iyo waxgaradkii ka qayb qaatay nabadaynta dadka walaalaha ah anigu kama sharax ahaan bil ka hor waxaan halkan kaga baaqay magaalada garowe inaanu si mug leh uga qayb qaadanayno nabadaynta dadka walaalaha ee ku dagaalamay khaasatan taleex iyo dhumay dadkii walaalaha ku dagaalamay runtii waxaan ku bixinay dhaqaale wax ku ool ah ayaan ku bixinay toddobaatan kun oo dollar baan ku bixinay nabadaynta dadka walaalaha ah runtii maanta aad waxaa ii farxad gelinaya inay iyaguna ay waajibkoodii kasoo baxeen oo ay qaateen nabadaynta oo ay dad maanta gacmaha is haystaan ula dabaaldegayaan nabadda waxaan ilaahay uga rajaynayaa inay nabaddaas noqoto mid waarta culaada mana ayna kusoo noqon dadka walaalaha muhiimadda aan markii laga yimaado nabadaynta dadka walaalaha muhiimadda aan ka leenahay inaan dhaqaalo ku bixino nabadaynta dadka walaalaha ah waxaa ka mid ah inaanu doonayno inaan ugu gogol xaarno soo celinta gobolada sool iyo cayn aan kusoo celinno gacanta puntland maxaa yeelay haddii dadka walaalaha ahi ay nabad yihiin gacmahana is haysaanin waxaa fududaanaysa in si si dhib yar gobollada dalka gacantiisa dib loogu soo celiyo waxaan rabaa inaan u diro bulshaweynta reer puntland baaq ku aadan doorashada maxaa yeelay wax yar baa inoo dhiman muddo labaatan beri ah iyo wax la mid ah ayaa inoo dhiman in dalka uu ka dhaco doorasho ay ka dhacdo waxaan rajaynayaa inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo dalka qof kasta oo reer puntland ah mas-uuliyad baa ka saaran inuu ka qayb qaato istiqraarka iyo nabadgelyada iyo wadajirka reer puntland waxaan leeyahay innaga oo wixii xun meel uga soo wada jeedna haddana inaynu waxa wanaaga iyo wanaagga aynu haysanno aynu gacnaha isku qabsanno aynu aynu doorashada ku gaarno innaga oo nabad ah gacmaha is haysana
gudoomiyaha gobolka mudug cabdirashiid xaaji cartan oo waraysiisu biyaay iyo weliba usug ku hadalaya xaalada guud ee gobolka sayti iyona sada dhexadhexaadka dib heshisiinta lankuwada galmuduga
bismillahi raxmaan raxiim mar labaad sidoo kaleeto waa mahadsan tahay adiga iyo bahda warbaahinta waa run inaan socdaalkan mar dhow aan ka nimid magaalada caasimadda jabuuti dalka jabuuti walaalaha anahay ujeedkan wuxuu ahaa guddi ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan iyo maamulka oo labada dhinac ee gobolka mudug ee galmudug ee puntland in loo qabanayay tababar ku saabsanaa nabadeynta iyo wadaxaajoodka iyo waxyaalaha sahli kara in dadku isku soo dhowaadaan marka arrin noocaas ay ahayd wixii kasoo baxna waxay ahayd in dadkii halkaa u qaadnay oo ahaa qaybihii bulshada kala matelayay inay soo kororsadeen aqoon ama kobic garaad loo yeelayo maarata oo xagga dhanka fududeynta ah wadaxaajoodyada iyo niqaashka bulshooyinka dhexdooda ah oo intay ay yaqiineen dee dabcan dadka soomaalidu dhaqanaan waxay u leeyihiin way wada garanayaan laakiin intii ay haystay in ka badan oo casriga in loogu sii daro ayay ahayd
dhinaca galmudug adiga iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galayay dhinaca puntland iyo sidoo kale dadkii idinku wehelinaya maxay muhiimada u lahayd nabadda gobolka dadkaas ay ka bedeli kareen haddii ay dib ugu soo laabtaan deegaanka muhiimad fara badan bay uleedahay maxaa yeelay tababarka waxaa bixinaya dad qubara ah oo muddo dheer kasoo shaqaynaya nabadeynta wadaxaajoodka iyo xalinta khilaafaadka iyo si wadooyinka loo maro si aad la socotiina wax kasta waxay leeyihiin procedure iyo maaragtay nidaam loo maro iyo aqoon ku filan oo waaragnimo adduunyada marar hore ay gaartay ama maaragtay soomaalidii iyo horeba ama dadka maanta jooga aqoontale ay garan karaan marka xuluulka loo marayo dadku markuu ka shaqaynayo nabad uu bulsho maaragtay turxaan bixinayo ama dhibaatooyin ka jira uu xalinayo waa inuu garanaya tabta uu u marayo iyo wadada ugu sahlan markasta khilaaf bixinta ah marka waxay ugu badan waxay helayaan waxa socdaalku muhiimadiisu leeyahay midda taa laga tago waxay arkayaan dal kale maarata soomaaliya ka mid ah oo jabuuti walaalaha inay tageen nabadda looga wada noolyahay isdhexgalka ka jira iyo sida loo ceesheeyo ayada laftigeedu waxay ka mid tahay dadka wax nabdeynaya waxyaalaha ay indhaha ku hayeen oo ma arkaysaa iyo jawiga nabdeedo aan meel la waardiyeynin oo qoryo lala taagnayn waxyaalahaas marka waxay ka mid tahay in waxa sahlaya dadka furaha u ah nabadda inay wax badan helaan dhinaca puntland ayaa ka socday iyadoona u matalaya nabadaynta gobolka ee lagu qabanayo jabuuti guud ahaanba waan ku wada soconay oo tababarku waa wada qaadanayn annagii maca bulshada aan matalayno labada maaragtay gudoomiye gobol iyo labada duq magaalo iyo bulshooyin kale waxgaradka sida haweenka iyo dhalinyarada iyo odayaasha intaba
mar walba waxaa la qabtaa kulamo looga hadlayo nabada gobolka adiguna gobolka muddo afar sano ayaad soo maamulaysa maxaad is leedahay way ku horgudban yihiin mise maxay la guuleysan la-dahay nabada gobol caqabada ka jirta deegaanka waxay ahayd caqabada guud ahaan soomaaliya oo dhan hareysatay bay ahayd si gaarana maaragtay wax ku gaara maahayn laakiin soomaaliya markii ay dirirtay oo qobo meel u cararay caqabadihii taagnaa oo in la turxaan bixiyey ayay u baahan- u badnaayeen inta badanna waxyaalaha caqabadaha jira waxay ku saabsan ama daaqa ama biyaha ama deegaamada waxyaalaha la halmaala ah marka hadda caqabadihii waxay maraysaa maalinba intaan waxaan xallin karno oo wadahadal ku xallin karno maxaa yeele aniga mabda ahaan waxaan aaminsanaa dadka amaanay in wax walba wadahadal lagu dhameeyo tii baana marka qorshaheeda ku jirin ilaa waagi waxay ahayd qorshe hooleedka aan dejinay oo aan u arkaynay in aan uga gudbi karno dhibaato kasta oo jirto in la wada hadlaa maanta waxay marka caqabada ugu muhiimsan oo tahay inaan ka hadalno midda aan la xalin karin inaan berri u gudubno saa dambe u gudubno ilaa hadda jawiga hadda aan marayno oo ah in bulshadii maaragtay isku soo dhawaansho fara badan u jiro oo maaragtay xagga eh, bulshada ah waayo waayo hore waxaa la dareemaya in kala xirnaan jirto in ka- dadka qaar ay kala baqayaan in isbaara qalbiga ay jiro haddii xagga aad u dhib kale uula kulmayo marka da- dabcan hadda waxaa la marayaa qof hadduu qof intaa halkan dhibaato ka geysa halkan uusan ku gamba karin ila magaaladu magaalada gaalka wacalamood magaalo ama daafaheeda sida deegaanada kaleeto jariiman iyo goldogob iyo dhulka teedka ila waduu degan yahay maanta qof walba marka wuxuu ku jiifaa in wixii dhacaa oo hoostiisa mas-uuliyaddeeda ay qaadanayaan maamul walbaba iyo dadka bulshada meesha ku dhaqan marka wax badanna waa qabsoomeen wax badanna waa dhiman yihiin xaalada gobolka iyo ammaanka hadaan dib ugu soo laabano sidaan ognahay magaalada gaalkacyo labada maamul ee puntland iyo galmudug ayaa ka wada arimay qof walba gaalkacyo markuu maqlo waxaa kusoo dhacaysa magaaladii labada maamul ahayd ama labada gudoomiyey adiguna muddo aa soo joogto oo kasoo shaqaynaysa ama haddaba waa ka shaqaysa marka makuu muuqataa wado gaalkacyo ay ku yeelan karto hal gudoomiye
Eh, runtiis waa su-aal aad iyo aad u fiican marar badanna waa la weydiiyey waagi dhaweedna markaan joognay jabuuti su-aasha mid lamid ah ayaa warbaahintina weydiinaysa magaalo hal maamul la wada leh Eh, dabcan magaaladu eh, hal maamul inay yeelataa way fiican tahay waan astaan laakiin waxaad moodaa waktigan in dalku uu hadda ku jiro wax la yidhahdo federalism Eh, waxaana qayb ka ah maaragtay federalismku eh, dee dabcan dadna halkan iyo koonfurtay degan yihiin dadna waqooyiga degan yihiin systemka federalismka maamulna hore u jira maamulna waqti dambe oo dhexe ayuu bilowday marka waa waxyaalaha ku tacalluqa sida federalismka looga hadli lahaa dabcan ama afti guud gobolka in loo qaado ama xal kale oo wajahano oo baarlamaanka soomaaliya ama meelaha kale inuu ka yimaado unbay noqon doontaa laakiin aragtideeda waxay ila muuqataa waa arrin ku xiran eh, arrimaha federalismka maaha waa arrin ku xiran laakiin annagu waxaan ugu xiran in wada noolaansho la helo in nabad la helo in ma arkaysa jawi isdhexgal la helo in qof kasta maaragtay uu heli karo inuu ku noolaado dhanka kale inaan gaarsiina heerkaas wey arrimahan kaleeto ah in hal magaalo hal maamul yeelato ha- gobolku hal noqda arrimahaasoo dhan waxa weeye waa arrimo lugta la geli doona sida eh, dabcan federalismka maxaa yeele waa hal gobol adinku ma isku daydeen ka maamul ahaan iyo galmudug iyo puntland laftirkeeda inaad samaysaan wadadii taas lagu gaari lahaa waxyaalaha hadda aan ka shaqaynayno muddada dheereed aan ka shaqaynay sida hore aad u xustaba waxay ahayd nabadeynta wax ka muhiimsan oo aan ka shaqayn lahayna ma jirto maxaa yeele waxaan badbaadinayna waa dad iyo deegaanka dhibaatooyin badan baa dhici jiray dadka reer miyiga islan jiray eh, ma arkaysaa shaqaaqooyinkaasi markii wax yar bilaawdaan way ballaaran jirtay wax aan ku kala dhex jirna haddaan annaga nahay maamulada labada dhinac inta badan wax weeye waa sida loo xasilin lahaa waa sidii nabad waarta looga heli lahaa arrimahaasna marka waxaan la kaashanaa cuqaasha deegaanka ugu horeeyaan salaadiinta iyo nabadoonada iyo waxgaradka iyo dhallinyarada iyo hooyooyinka bulshadaasaan la kaashanaa marka inta badan waxaa moodaa magaaladu hadda inay soo fahmayso laakiin miyiga ay yihiin meelaha aad wax uga dhacdhacyaan ayaduna hadda waxaan bilaabnay wacyigelin oo lagu aadayay miyiga odayaasha hadda maalin dhow bay aadeen qolo walba inay wacyigelinta samaysay saasay tahay haddana mar walba wax waa dhacayaan marka mar walba waxay uga dhacayaan laakiin waxaa la rabaa inay khatartu ama dhibaatadu ka yaraato tii horeeto inay mar walba ka yaraato yaa hadafkeenu yahay ilaa la gaaro inaan mishkiladu maaragtay wada noolaasho la gaaro uu dadku ay gaaraan markii wax la dhibaateeyo uusan qorigiisa la soo bixin uu gaaro inuu maxkamad aado inuu dacwo aado inuu meel u maro uu helo taas weyaan hadafkeena nabadna lagu wada noolaado Een, isla ammaanka laftarkiisa haddaan si hoose uga sii hadalno gaalkacyo weeraro ayaa ka dhacay een, dhowaan oo lagu dilay nin wadaad ah oo meel uu deganaa la weeraray Een, maxaa ayadana taas eh, baaritaanadii ay ku jirteen Eh, runtii baaritaanka broseskiisa weli waa socdaa laakiin waaba garanaysaa waxaaba qirtay qooxihii nabadiidka ha qirtay Eh, dhacdooyinkaana soomaaliya oo dhan bay ka dhacaan caalamka oo dhan bayna ka dhacaan wadamada hadda dowladaha hormara waad artaa maalin walba qoraxyaa ka dhaca marka anagu dee dabcan eh, warbaahintuna mar walba ayagu meeshii wax ka dhaca aad ba u sheesheegan waa buunbuuniya laakiin anagu waxay ahayd arrin fajac iyo ugub nagu ah arrintii alxamdulilah hadda hoolihiina eh, ma arkaysaa hadda jawigu waa doon yahay laamaha amniga way shaqeeyeen Eh, heerkii la rabo way ku sugeen laakiin waxa weeyaan wax mar nagu dhacay oo oo- oo soomaaliyana ka dhaca adduunka oo dhan ka dhaca wey
Een, ciidamada isku dhafka ee gobolka jooga oo labada dhinac ka shaqeeya oo dhowaan halkaas laga aasaasay iyo sidee bay uwada shaqeeyaan ciidamada labada maamul runtii ciidamadan meesha joogo militariga iyo boliiska isku dhafka ah waxay ahaayeen afkaarihii waayigii hore markii marnabadeynta markii lawada loo arkayay wax ma arkaysa la wada wadaagayo oo labada maamul ay wadaagayaan oo qarankana uu ma arkaysa hoos imaanayo in la helaa marka ciidamadan waa xoogga dalka soomaaliya waxay degan yihiin magaalada waxayna ka shaqeynayaan nabadda iyo xasiloonida cid gaara oo si gaara u isticmaalaysa ma jirin waxayna ka amar qaataan maamulada iyo saraakiishooda hogaanka xoogga dalka soomaaliya laakiin waxaa meesha u jooga mandatekooda waxa weye inay nabadda sugaan inay xasiloonida ka shaqeeyaan waana sidii la arki jiray xooga dalka soomaaliya inay mar walba ka shaqeeyaan nabadeynta ma arkaysa iyo difaaca dalka iyo deegaankaba
dhulka miyiga ah oo kale haddii aan eegno waxaa jirto xaalado adag ayaa ka jiro dhulka miyiga gaar ahaan dhinaca bariga iyo deegaanada fogfog ee magaalada ka durugsan oo meelaha qaar ceelal biyoodyo iyo aysan lahayn iyo abaariyo dadka saameyn si weyn ugu yeeshay marka ayaga maxaa ka qabateen abaarihu waa run deegaanada hadda maaragtay waqooyiga bariga dhanka ah abaarihu waagi hore si xun bay ugu dhicin laakiin alxamdulilah waayaan hadda naqbaa jira oo barwaaqaa jirta sidii hore waa la dhaamaa xoogaa colaadaha meelahay kasoo bilaabdeen oo waagii hore intii dowladdii kacaanka iyo wixii ka dambeeyey iyo ilaa xillidaas oo dhan wey marka meelahaas waa meelaha hadda wax ka dhacdhacaan mar walba lagu baxo oo la aado oo warbixinada la siiyo dee dabcan dad muddo dheer miyi kusoo dagaalamayo oo nin walba ninkii walaalkii la dilay iyo ninkii aabihii la dilay iyo ninkii maaragtay wax reerkooda wax la gaarsiiyey uu iska qabo oo tim fara badan meelaha saas u badan yihiin iyo ciidamo ay arkayaan meelaha joogjoogay iyo maaragtay reer baadiyihii oo qaarkood iska wada hubaysan marka waxa aan wadno waa wacyigelintaas iyo in dadkii loo sheego la daadejinta maamulka maamul baa jira haddii waxaad dareentaan ama haddii wax dhiban ilii geysto dhanka kalena saasaan ula macaamilnaa waxaan raanaa cishta ma arkaysaa reermiyiga iyo in laiska warqabaa in dadku ay fahmaan dowladnimadu ay mar allaala markay dhib dareemaan inay maamulkooda u dacwoodaan oo maamulku waxa uu ka qaban karo uu ka qabto halkii ay marka hore fikrad ahaan uu qabay qofka reermiyiga ah haddii lagu dhibaatay adna wax dhibaatay marka dee dabcan kaasaa saasa iyo kaasaa saasa ma lihin laakiin hadafku waxa weeyaan reermiyigu in ay helaan nolol fiican inay helaan jawi ay ku wada noolaadaan inay meelay xoolahooda ku daaqsadaan ma arkaysa dadku xoolaha soomaaliya dhana xoolahay ku tiirsanta dhaqaalaha ugu badan inta badan marka in la helaa dhulkooda daaqsantaha nabad inay ku daaqsadaan inaysan cabsanin caawa reerkiisa inuu soo hoyan karo waa hadafka iyo yoolka aan doonaynan inay dadku helaan marka intaa la maraya waqtina way qaadanaysa caqabado badan markii laga gudbay caqabadan baa iska timaada waa un hoolaha hoolaha ugu muhiimsano hadda gobolka aan ka hayn sidoo kale gobolka muddooyinka ugu dambeeya waxaa kusoo badanayay jidgooyooyinka oo deegaano badan oo waxaa jirtay jidgooyooyinka markii hore laga qaaday haddana dib ugu soo laabteen mas-uuliyaddaana adinka idinku soo dhacaysa haddaad tihiin maamulka gobolka
anigu hadda dabcan waayahan intaa xasuusto jidgooyooyin hadda dib usoo dhaca ma jiraan laakiin waan horaan u qaadnay meelo mucayan oo dhiman oo wadahadallada waxyaalaha qaar ka dhinaana way jiraan laakiin waktigeeda iyo munaasabadeedan ayadan gaarsiin doonaa laakiin anagu allaale wixii nagu xirnaa oo ama jidgooyooyinkii waagii siyaas ahaan laysku xiray waan qaadnay waana dhammaystirnay dhanka kalena waxaan rajeynayaa wadahadallo iyo howlo badan inay socdaan ayadan wadahadalladaasaan ku dhammayn doono
nin jidgooyo dhigtay oo jidka xiray oo asagu aan meelna ka tirsanayn wadahadal sidee la gelaysa dee nin iska tuugaho jidka hoostaa waa waxa ciidanka loo asteeyo loo sameeyey iyo maamuladaba in lala maaragtay dagaalamaho lasoo qabtaaho oo qofka qaadico dariiqa taasi mar iyo laba haddee dhacdo laamaha amnigaa joogaan booliiskaa joogo militarigaa joogo nabadsugudaa joogto howlahaasoo dhan waa howlaha lagu howlanaya maalmo badan wax waa dhacayaan adduunka o dhan maca muqdishadan maanta aan joogno meeqa meelood wax ka dhacayaan muhiimadda waxa weeye wax ka hortag iyo ka dabatag kahortag anaga anagu hadda waansha alxamdulilah waa badan yahay laakiin kadabataguna ma liito oo haddii wax dhacaan waxaa raba in laga dabatago oo layidhaha waxaan siday u dhicin laiska warsadaa maamulkii iyo ciidankii marka jawiga hadda waxaad moodaa inuu sidaysa hore soo yara dhamo waana ilaahay mahadiisa waana galad waxaana mahadda iskale dhammaan in allaan inta nagala shaqaynaysa nabadda oo isugu jiraan bulshada iyo maamulada
su-aaltaas ka duwan haddii aan ku weydiiyo oo ku saabsan khilaaf idinka dhex jira sidaan maqalnay adigayo duqa degmada gaalkacyo xirsigiisu bare salka ku haya maxaase ka jira arrimahaas ma garanayo khilaaf gobolka degmada waxay ka mid tahay gobolka gobolka saad garanaysid isagaa wuxuu hooyo u yahay degmooyinka hoos yimaado oo dhanba sida gaalkacyo hobyo koonfurta wixii jariman aan ka degannahay iyo goldogob iyo deegaanka la haysto xardheela ah marka ma garan kara su-aashan sida ay u dhaceyso maxaa yeelay degmooyinka waxaa laga xukumaa gobolka marka khilaaf shac baxsan anigu aan ogahay oo laleeyahay degmadii iyo gobolkii ma kala ma garanaya mana la socdo taas ma batatanba ama gebi ahaanba ma jira myaaragti aragti shaqo waa dhici kartaa oo qof inta la yidhahdo shaqadaa qabo uu si uu u fasiro laakiin khilaaf oo laleeyahay deegaankiibu haraadiyo oo iska taagan tahay ma ma garanayo
xarunta maamulka degmada uu ku shaqeeya gaalkacyo laba labadii sane ugu dambeysay oo ay xirnay maxaa caqabadoo ka taagan hayse sababaha aad ka dambeeya inay xiranta horta xaruntu waxay ku taallaa magaalada geeskeeda ah waana la furaa saacada shaqey leedahay maalin dhoweedna saasoo kaleeta wuxuu kusoo qoray warbaahinta qof maaragtay xarunta gobolka way iska xiran tahay muddo dheer su-aashaas anaga marka laftigeena baaritaan hadda waxaan u baahnay inaan isweydiino waa maxay waxa keeni kara in la yidhahda xarun dhan oo gobolo gudoomiye ku-xigeen koowaad iyo labaad iyo saddexaad laho xawaayasiimyaalaho lagu shaqeynayo in baraha bulshada layska soo dhigo la yidhahdo way xiran tahay oo maantana marka adigana aad caddaatay inaad iweydiinaysid waxaan u malaynayaa inay tahay kutirkuteen magaalada ku jirta oo wejiyo badan abuurayaan marka dabcan ma garan karaa oo ciddii doonaysa inay ogaataa siday u shaqeynaysa inay furan tahay dee dabcan suuxi ha tagaan magaalada xafiiska hala xiriiraan marka jawaabta taasaa ku fillaanaysa
geeka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waliba laha gebagabeeyey imtixaanaadka ee iskuullada muddo tomiyana shan bir ayaa la fasaxay iskuulka macrifa waliba kumid ayaa iskuullada imtixaanaadka toddobaadkii laha dhaafay dhan ka jareen qaar kumid ee ardayda iyonay maamulaha iyo waliba haayenaha nuun waraysi lawaalani walina waraysigaasayta lawaalada ee maxamuud cali maxamuud gaabshaa
maamule mibanin goramaase imtixaanka teeramka ay sesinka bilowday sesinka dhammaaday بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إذا ما صنت runtii imtixaanka jawi faylyanay ka bilaabaday alxamdulilah maalin axad aya si toosan ardayda wada fadheedeen alxamdulilah geekana maahnin gebagaboobay imtixaankii teeramka iskuulada nidaamiga ee degmada baydhabo guud ahaan yahan gebagaboobi ilaahay aan ka mahadnagaan alxamdulilah saasayna lan galay imtixaanka imtixaanka may arday ku qeyb qaadatay obliska dara dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare tiradii
eedan mahadsanto ardayda imtixaanka teramkan fadheeti ka macrifa ahaan mayhayana kun todobool soddon kow arday yaan fadheeti gelinka hore iyo gelinka dambe dugsiga hoose dhexe in iska jaraan intaasi ay ku qeyb qaadatay imtixaanka teramka ee sana dugsiyeedkan ee una hadda roogna labada kun tum iyo siyeed labada kun tum iyo sagaal maga maalmooda sooday
muddo maynin socday shan maalmood ayay imtixaanka guda jirnay shantaan maalmood ayaana ka qaadanay imtixaanka maasha allah waana nin gebagooygeeka sanad walba imtixaankan teramka waqtidan oo kale la dhowdow natiijada kubadda imtixaanka finalka ee ardayda marka galaan natiijadii waanka daray runtii su-aale meyle ka jarto ardayda imtixaanka kan mayba imtixaan dhexaadkiyo markiioo ha ku qiib qaadadan teramka koowaad may la galay lama imtixaan imtixaan bileed imtixaan leerow iyo imtixaankii teramka kan lamadaas wal inisjeeye maadooyinka lanwalbul isu kusheeni meela landhike markii la deera shahri kale haddana la galeentii oo finalka landeerna shahrigaas waliyo qaadaday haddana walanka sii dare finalka madii la deer walan iska dardare ardayga marka darajaadkii laku badaay markii ususheeni iyo meelo laku fiiriyayo ontasi qaabshaysiiyey insha allahu tacaala marka darajaadka darajo binaanka dhicee ma jarta dhammaan wal iska dardare hadhow finalkana laha muujiya dhammaantiyo insha allahu tacaala imtixaankan teramka markii dhammaada yaalka meega maalmood fasaali
imtixaankun sidiisu imtixaan teerama lere muddatu meeshan maalmood ay fasax helaayaan kubacdana diraasadii toosan bilaawdaas insha allahu tacaala jarana walfariingadan daraasa maalimiinta iyo ardada iyo waalidiinta aad ku faa'iidaysadaas waraysigo
insha allahu tacaala ardayda kolley guud ahaan walku qeyb qaadaday imtixaanka mayley insha allahu tacaala haddiina fursadan ku faa'iidaysta waalidiinta mayley rafaday maadaama imtixaankan imtixaan teeramhaay muddo tumishan maalmoodna fasax hela doonaan ardayda in annagana ardayda walaagi una haka may maybwa habaraani iniyo binaacadlaanka dhayna tumishantaas maalmood ardayda furas intii isku helaan walbarashadii binaanka unku tabanayna dhayna waalid walba mayba kala dardaarmaana insha allahu tacaala nis dadaal badan muuji arday shay ku warqaba insha allahu tacaala marka una fasaxa hasiini fasaxgaasay maylu faday inlunku faa'iday idda waalidka garab surumaan naybo duruusjo aqraysadaan walbarashadii meellanku bana marka ardayda may lahayo naftirsho kala dardaaramay inii horan socdan insha allahu tacaala lan walba meeliisu markaasay maadadiisu adeeg iyo walku dareemaynisu tumishantaas maalmood isku sii fiiri annagana tumishan maalmood fasaxa wala erey ardayga in isku dhiifana mayba hoolis kalen isku rahna أرد إسكولك مسكحة كهاي إن شاء الله تعالى ما دوين كوسو مركز دريمين علاس كدريمين ما يبوا حوق سارة هدي أس أم بها بإنه حتى ما يبوا ما دوين كاسي علاس كوسارة إسكولك يا سيدي أم فرن فصح ليلك جرمة هوي ديكور معلمين تسر وقت إن شاء الله تعالى مركز ما يرفض يقود هان والدين تيارض يا ما ملك يا معلمين تبيو إسكيرن إن شاء الله تعالى ما يبوا فصح يسالك ولا فائدة يسوي أين جناي فصح أو ما يبوا لحق قصاري أرد يوم الكيس قوي ولا يوسك ساي امتحان قال بعدين في تريدن قاد maynagadaasaa culays badan hasheenaasa marka garabtiis qoobsaneen erafaday haddii unaana waalidiin haddii unaana maamuladay haddii unaana macallimiintii haddii unaana maybuwa guud ahaan howlwadeenade insha allahu tacaala markaasi meheraane uwad nadiif eh maybuwa runtii akhlaaqiyan dhisan cilmiyan dhisan dhinac walba ku dhisan heraan marka wada dadaalnen erafaday ugu dambeyntii imtixaankan teramka ardada maygu faa'iidaan
sidii imtixaan maylanka tala galay oo ujeedshay faa'iidadiisba eta in arday welisu habaradaay usahawadi hoolisahawadi niisu maaragtay mero dhalshe maadadii macalinka dhikaayay maadooyin badan la qaadaday ushaldugun marka maadi walba mayla ka fiiraya imtixaan kasta laku ogaaday markii ardaygii buugaagtis wadaday sabuurada casharka la saaray markii isu hoolis dhammaysaday oo imtixaankii oo casharadii maalinka eri maduun buugda isku laab maduun wali ada barati buuggii inaad fahanti inaad fahanna ka shal ogaaday imtixaankan taasu ardayga leeli shal ogaaday inuu walaagi maalanka habaraay inuu fahmi inuu fahana ilan buuggii la kulaabahay hada buuggii higis ku dhiga leey warqa ducada la siyahay markaasa walaayu saxbaradaaya meelo aboon aragaan ku shaqeyn leey hadii soo aragaan ku shaqeey meelo may daliilan asaa inuu ardayga eed walan fahmi hadii soo aragaan ku shaqeey waana may daliilan naas inuu walan fahana marka imtixaanka faa'iidadu silay may buu ardayga la ka shal saare inuu wal fahmi inuu wal fahmi دوام مركب مبني قرار ماسة إمكان كاكين نما بي
ما شاء الله أولا ما يبان تكسلامي لما مسلمين تميرور بيروغان خاصة ما يبان سلامي لما شقالة إذا دورسان ما شاء الله امتحانك انت انكستو خلافاتي وحياو بدن هدها قلي جيك إيدان كفرح سنة يعني إنما هذا امتحانك انت يعني انت كان بر يعني قاضي امتحانك
جرنا سؤالك أذكى ذنك ها جرن
islata dhaliilada giliga qoyti oo islata su'aalo waasayd saasay ku nooye haa jiran su'aalo waxyaabo badan sida macallimiinta kiyadka ay koran hatta lakiyaa su'aalada ka saas macallimiinta kiyadka ay saas darti yar kor su'aalo waxyaabo badan ana kata okay kaalin sab rajaay imtihaankan oo adin imtihaanka ka tabsadan ku kubaan sadaada sida su'aalada ku noobdi
eed eed sib imtihaanka oo biin dawladuna gala doon yagu sii rajeeyay su'aalo badan aan hadda ku noqon timeelo dawladinka sheelka haddana may may sii rajeeyay kaalmo inka fail inkastoo ni horey kaalmo gala jaray haddana taas oo kale sii rajeelay magaaga iyo fasalka aad ku soota magaagai maybal erey maxamed cabdulaahi aadan fasalkan ka socdan may waaye form four
maxamed fasalka foonfor gusota kuwaran ba imtixaanka kain dhamaaday imtixaankain dhamaaday iid iid aan faylay maasha allah inkasta oo isku jarti isbuugi lah dhaafay rabshooyin iyo waxyaabahaas isku jarti alxamdulilah waan iid iid aan faylahay hadda alxamdulilah okay jarana su-aalaha kii adkaadan imtixaankan maasha allah waxyaabo badan oo maadooyin ay adkaadeen jaraan sida kemisriga iyo biologiga iyo maadooyinka kale maasha allah iidiidaan ka feelay laakiin intii adkaatay hana sahaytay
jarana dhaliilada islaatiya jaran inyokii adkaadan su-aalooyinka maadooyinkan qaar adaa sheegtay runtii haddii la ero wal haddaan dhaliilo aan ku sheego kormale maadooyinka ana yacni runtii anahay adkaadeen saasaa er lahay okay kaalan see ku rajeeyaasa imtixaankan hakiin dhammaaday inaad ku galdada fadaasa oo imtixaankaas kale hakiin sabadan aad ku kubaansa qaatada fadaasa runtii maybaa insha allah rajeeyahay haddii ilaahay eroba horta kaalinta kuwad meelo laakiin insha allah normal ardaygan dhadhaadhee fadehdii ilaahar insha allah imtixaanka kale hani socdan mayba ku kubaansa qaadadee imtixaanka una hadi galni maadooyinkii waxyaabihii una su-aalay iyo waxyaabahaas una hamarni anhani adkaaden ini yani insha allah kaasno suuna saas oo kale di anina si oo iidinka didaali lahaylay saaslay ku kubaansa qaadadee imtixaanka kale ha socdo insha allah idaa mahadsantaa adi mudan saaxiib
guud ahaan barnaamijka kulankii idaacadda warsang ee magaalada baydhabo intii aa ka gebagabeeyana dhegaystayaal
salame madakuwa dirne faina faina faina faina